bulshada ka dhaqanka magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo weliba wajahayana abaaro sababtaya kuleyl daran iyo biyo la-aan oo saameyn ku weelataya nololo dadka iyo dunyada gureed markii la waayay roobabka dadkii oo ka tiirsanayeen warbiyoodii iyo ceelasha oo gursadeen si arintaasi tee walanku qobada waana la badbaadiyay nololo dadkii iyo dunyada iyo culmada Mandheere xasaareen baa qisaabsan alla bari oo roob doonga Sheekh Cabdulaahi Wareys oo ah gudoomiyaha imaamiinta Mandheere iyo guud ahaanba bulshada ku nool Mandheere iyo nawaaxisheeya aan ka baqi iyo maalinta Isniinta ee salaada roob doonka ee la tukado doonayo kooyana anagoo ka tashanayna xoogaha kuleylka jiri iyo jiilaalka yara dheeraaday roob doon inaan qalqaalina aan iskugu aan ka tashanayni tii id ahaydna waxaa ka soo baxday qodobyada soo socdo kow inaan roob doonno waa isku afgaranay roobdoonkana laga dhiga maalinta isniinta insha allah subaxda isniinta salaadeeda salaad subax marka lasoo tukado toos in loo soo aado masaajidka jaamic halkaas amandheera dhammaal aan iskugu imaano laba saacna aan tukanno salaad alistisqaa aan tukanno ayaan ku heshiinay ka horna masaajidada aan iska soo farna istakfirta iyo ma garanaysa tawbakeenka iyo ilaahay ka cabsashada marka waxaan isu dardaarmaynaa dhammaan arintaas iyada inaan soo xoojinno oo aan kusoo tirigalnay inay tahay maalinta isniinta oo soo socoto taariikhdana ay tahay toddoba bisha afaraad laba kun labaatan iyo shanta oo ku beegan bisha shawaal sagaalkeeda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ilaahay khayr badan ha idin siiyo aad iyo aadaan marka dadweynaha reer mandheera towbakeen iyo alla ka cabsashaan isu dadaarmaynaa marka walaalayaal waxaan inka codsanaynaa inaad soo baxdaan oo baahideenna aan ilaahay u muujinno subxaanahu wa tacaala si ilaahay uu noogu naxariisto oo ilaahay roob uu noo siiyo waa aragteen kulaylka xadda ka baxay iyo ma garanaysaa dhibaatadana hayse waad aragteen ramadaanka in la suuxi gaari oo la soomi waayey oo dadka ay dhibaato badan la kulmeen waad arkayseen hadday hawada ay qabowdahay oo roob uu dii ahaayo oo jawiga uu fiican yahay dhibaatadaas dhan dadka kuma dhacdeen marka aan ilaahay u noqonno ilaahay aan usoo laabanno subxaana wa tacaala ma garanaysaa gacmahan u hoorsanno ilaahayna agtiisa waxaa yaallaa fara badan oo nagu filan oo na daaqaayo marka roobdoonkaas ayaan aan isku waafaqnay culummada mandheera gudoomiye ku-xigeenka imaamiinta mandheere sheekh maxamed iyo bulshada ku codsaday iyo soomanga maalinta isniinta markiioo ilaahay tuugayana waxaan ka codsanaynaa marka dadweynaha inay soo baxaan aan dhibkeen ilaahay u sheegano oo sakiir iyo kabiir lasoo baxo dugsiyaasha lasoo fasaxo iskuulihii waaba xiran yihiin madaarista lasoo fasaxo ayaan macallimiintan ka codsanaynaa dadweynaha dowladda nafteeda inay soo baxdo ka qayb qaadato isniinta soo socoto haddii ilaahay yidhaahdo soo bixitaan aad iyo aad u weyn in iskugu imaano haddii ilaahay roobna siiyo ka horna maantaba calaamadu ay fiican tahay inaan haddana aan soo baxno ilaan kutubadu waxay qorayaan haddii marka wakhti la qabsado ka hor ilaahay roob dad siiyo in la soo baxo shukran lilaahi ayadoo ilaahay loogu mahad celinayo loogu shukrinaayo in la soo baxo ayaa la rabaa haddii marka ka hor ilaahayna siiyana insha allahu tacaala aan isu soo baxno aan isu imaano ilaahay baridiisa ama amni daraa jirta si kastaba haatoo baaqa roobdoomku iyo culummada kabeega manse xilli roobaadka guuga oo weliyo jarana kuleyl xoogan iyo biilaan oo saameyn kuga latay nololo dadka iyo duunyada